xuseen aad baad umahadsan tahay qaraxa isniidaaminta waxaa la sheegay inuu ka dhacay duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan koontaroolka siinka dheer halkaasoo ciidamada ammaanka dowladda ay ku baarayeen gaadiidka soo gelaya magaalada muqdisho kadib markii qof sida la sheegay oo wati gaari yar oo walxaha laga walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay bar control oo halkaasi ku taalay xilli baaritaanka uu socday afhayeenka wasaaradda amniga dowladda soomaaliya cabdicasiis cali ibraahim ayaa v o a u xaqiijiyey dhimashada laba qof oo midkood uu yahay askari ka tirsan ciidamada dowladda oo controolkaasi ku sugnaa mid kalena uu yahay qofkii weerarka fuliyey iyo dhaawaca saddex ruux oo shacab ah oo wadada marayay marka uu qaruxu dhacay halkee uu ka yimid marka baabuurkaasi laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa arrintaasi marka laga hadlaya saraakiisha ammaanka iyo maamulka gobolka shabeellada hoose oo labaduba aan la xiriiray way xaqiijiyeen weerarka dhacay iyo halka uu ka dhacay khasaaraha uu geystay hase ahaatee waxa ay ku kala aragti duwan yihiin ama ay isku khilaafsan yihiin jihada uu ka yimid gaariga weerarkaasi fuliyey afhayeenka wasaaradda amniga wuxuu v o a u sheegay in gaariga uu ka yimid dhinaca afgooye muqdishona uu kusoo wajahnaa hase ahaatee ciidamada oo baaritaan waday ay ka hortageen sidaasna uu ku qarxay halka guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellada hoose cabdifataax xaaji cabdulle oo isna v o a la hadlay waxa uu sheegay in weerarka uu dhacay hase ahaatee gaariga fuliyey waxa uu sheegay inuu ka yimid dhinaca magaalada muqdisho islamarkaana ay ciidamadu ay baaritaan wadaan marka waxaa muuqata in aad ay iskugu khilaafsan yihiin laamaha ammaanka ee gobolka shabeellada hoose halka gaariga uu ka yimid iyo bartilmaameedka rasmiga ah iyo goobta ay wax ka dhaceen ma jira warar intaasi ka badan oo dhinacyada dowladda kasoo baxay dhinaca ururka al-shabaab oo dhankiisa mas-uuliyadda weerarka sheegtana waxa uu sheegay in weerarkaasi inay la beegsadeen control ciidamada nabad sugidda ay ku sugnaayeen ayna ku dileen labaatan askari oo dowladda ka tirsan saameyn intee lag buu qaraxaasi ku yeeshay isku socodka magaalada aada ayuu saameyn ugu yeeshay marka laga hadlaya isu socodka gaadiidka iyo guud ahaan dadweynaha siinka dheer marka laga hadlayana waa goob istaraatiijiyad ah oo ciidamada dowladda ay inta badan ku baaraan gaadiidka soo gelaya iyo kuwa ka baxaya gudaha magaalada muqdisho inkastoo xilliga ay wax dhacayeen dad kala duwan oo aan la xiriira ay xaqiijiyeen in isu socodka marka loo fiiriyo sidii hore ayan meeshu ahayn meel aada u saxmed badan oo xilligay wax dhacayeen inay ahayd xilli gaadiid yar goobta ay ku sugnaayeen oo ciidamaduna ay baaritaan ka wadeen qaraxa maanta dhac wuxuu kusoo beegmay xilli dowladday ku dhawaaqday qorshaha howlgal cusub kadib weerarkii jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho oo dad ka badan shan iyo afartan ruux ay ku dhinteen waxaa sidoo kale qaraxan uu kusoo beegmay waqti feejignaan sare la geliyey ciidamada ammaanka qeybahooda kala duwan ee dowladda kadib markii la helay xog iyo digniino ku aadan suurtagalnimada weeraro dhici kara marka waa xilli amniga uu xoogan yahay buu weerarkan dhacay oo ciidamaduna ay baaritaano kala duwan ay ka wadaan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda inkastoo ilaa iyo iminka faahfaahin guud oo wixii dhacay tirakoob guud dowladda hadda kasoo bixin oo wararka intan helna ay yihiin wararka hordhaca ah oo laamaha ammaanka dowladdu ay hadda baahiyeen